waxaan ku safray inta u dhaxaysa magaalada xudur iyo qurac joome oo isku jira kilomitir dhan boqol iyo labaatan waxaa safarka igu helinayay xubno ka mid a guddiga gurmudka abaaraha ee gobolka bokool oo uu horkacayay guddoomiyaha quraca joome cabdifataax sheekh maxamed dhulka aan ku safraynay waa kulayl siigo badan geydihii caleemaha qoyan ku ooli jiray ee xoolaha bokool cuni jireen waa kuwo qallalan oo kala daatay tuulooyin ay ka midka yihiin aboore baabaweyne ceelmeged abeesaale cagay dhagax tuur iyo ceel kuusow oo isugu jira kuwo hoos yimaada degmada xudur iyo qaar hoos taga quraca joome waa kuwo hawanaya oo xooldhaqatadii ay ka barakaceen markii baad iyo biyo ay waayeen boqolkiiba sagaashan bulshada gobolka bokool waa xoolodhaqato dhaqata ari geel iyo lo-da muddo laba sano ah roob kama da-in deegaanada aan tegay ee xoolodhaqatada ay ka carareen ee abaarta ka jirta waayo markii roobab uu da-o xoolodhaqatada waxay helaan biyo iyo daaqa meelaha qaar intii aan soconayay waxaa indhahayga ay qabanayeen xoolo abaarta la tagtay markii ay wax cunaan waayeen ee bannaanada iyo geedaha hoostooda daadsan dadka qaar oo ariga iyo lo-da dhaqan jiray qaar baa ceer soo istaagay waa kuwan qaar ka mid a xoolodhaqatada abaarta saamaysay oo aan la kulmay cabdi baa layidhaha cabdi deerow baa la yidhaha meesha aan joognana waxa waaye soomaali dega waaye meeshaas waxa waaye oon u tiro badan oo aad u qaraar oo xilligiisana uu noqday ayaan meeshaan la kulunsannay waxaan u baahannahay meeshaas daasilukudan gacan fidsan oo ballaaran oo haddaa silikudan gacan qabad weyn baan u baahannahay annaga dad oo xoolodhaqato ayaannahay reemidi oo xoolodhaqate ayaannahay sidaas awgeed dad iyo duunyo waxa waaye abaar baa qabatay oon baan u dhimannay waxaan rabnaa gacan fidi soo ballaaran ayaan rabnaa godadkan iyo bacahan ka qodan waxa waaye booyadiba ayaan biyona siinaya oo marka aan yaabin ayaan waxaan dhahnay marka waxaad helisiin na waraabi sidaas aaweed ayaan ku cabow haynaa lacag waa nagala qaadaoo lacagta haddaase lakuudiin lacag waa noola xisaabaa kolba booyadii haddaase lakuudiin foostooyin baa lagu xisaabtamaa foostooyin ayaa lagu xisaabtamaa maalintii anigu haddaase lakuudiin toma foostaan shubtaa aniga waxay yidhaa qadarkaydaa yar arigaan ku shubtaa haantaa iigu cabto marka dadka isku hanti ma ah ee ninkii hantidiisa ay badan tahay booyad idil wuu shubanayaa booyaddaas ama kontonay qaadaysaa ama afartan iyo guyuoay qaadaysaa marka sidaas awgeed farsamada roobka intuu da'ayay bilaabatay hade qarashka kollaybayta waa xisaab ugu socoto weyo xisaabtaas marka uu roob da'ah yaa xisaabtaas liska rabaa wax badan wax badan marmare roobkii adiga xilligu roob dib u dumis waad garan malaynaysaa xilligaasi hadda dhexdooda saa u abow ani magacaydu waxaa la yidhaha marka koowaad cabdullahi cabdi maxmed baan ku magac dheerahay abwaan sheene abwaanka degmada qurac joomaan ahay xoolodhaqata ah xoolahan dhaqanana maahan saddexda adduunyo marka horeba waxaan ahayn makacda tuulooyinka kordegan oo degmadaas ku nool arigooda dhaqaalaysto tacab meelahan cimilada afkooda iska tacbado ariga ugu yar sidii hadda wadaadkan adeerkay ah yarkan walaalkay oo macallinkoo dugsiga ahayo ninka ugu yar afar boqol saddex boqol lix boqoluu lahaa anaa ugu yaraa laba boqol sabaatan neefaan lahaa afartan iyo lixdaas neefaan ka joogta haddana afartii lixdeed wuxuu ku hartay waxoogow waa kare magaalsanaayo waxbaan kala bixinaya sidan waxu kala bixinaya waxay ugu hayreen ayay kuwaaba hormareenba dad waxay dhaqan jiray oo dhammaan eber ka baa'iminaya jira haa xeryo madow baa jira labada xero soo ma jirto xagga haye wax ku jiro male neefa haye awal meeqay ku jiri jirtay midkan boqol konton neef ay lahayd gabar agoon leeyahay oo reer cumar fariiq hoos la yidhaahay ahayd haye ninka xagga cali aadan eber waa haye hal neef kuma jiro haye marka kuwaan ay wax ku soo hereen labada xero kale waaba eberba goormee marka dhibaatadaas dhacday oo dhibaatadaas waxay dhacday anigu taariikh nololeedka waxaan aqaanaa remiyige gugii wuu noo gembi horo reertina waa waa la waayey waa raacday haye bisha hadda ugu dambeysay wixii u dambeeyey u soo haray ay israaceen marka dadkaas degmada maalin dhaweyta xoogow tacaawun wax yar ah na soo gaarsiisay dadka qaar hataa afar habeen wax oo nolol ah oo dabka hataa ay saartaan ma soo marin marka ilahay xaggiisa waxaan ka sugaynaa laakiin tacaawun cala birri adinkii iyo wixii maamul ah ayaa laga sugaa waa sida neefkii u dambeeyey goormuu ka abaarta kaa dishay neef ku dambeeyay kuwaanaba nool hadda weli oo nafta ku jirta aniga ma garan laakiin neef dhinta oo reerkaa ka dhintay kana u dambeeyay hadda aad sawir ka qaadayseen goorma dhinta xalay Haya.
ha
maxaad siisaa marka hadda intaan ku joogto adee maxaad geedka hadda aad arkaysay oo quraca Haya.
dirkiisa washaqaarka oo madaxiisa oo qoyan oo lasoo guro ee, waxyaabo marmar degmada inta noola keeno ee, koobooyin qamid oo loo qaybiyo baafafka loogu shubo waa saas aqalaha cunana ugu dhabayo heeryada marka dadkii noloshiisa sidaasay noqotay geedaha qaar siinaysaan inay dhibaato u yihiin soo lagama yaabo nolosheeda waa macquul laakiin geedkaas cuna waa siinayna anaka ku dhinta duurrabe Haya.
wax kale uma hayne Haya.
ha qurac iyo washaqaar hadda dhibkeenana ma qabnaba dhibaato keligaa kugu eg miya mise xoola dhaqatada dhana shacabku waa kala daran yahay nin xoog buu leeyaho xoolihiisaaba is anfacay oo isu gadana nin waaba la gaabisay oo mar horaa iska dhex baxay oo iska xaroodiba oo xabakiyada iyo malmalo iska raadsana nin waa sida hadda maanyiirka annagaa dhex fadhinoo kale ilaa waqtigan jid iyo jaha u toosanba ma lahanba Ee, neefka waqtiga markuu jiida kan kalentoo fiyowna oo soo daba orda wax isqaba in wax la siina dhibkaasaa meesha ka jira cabdifataax sheekh maxamed gudoomiyaha quraca joome oo guddiga abaaraha horkacayay ayaa ka sheekeynaya xaaladda guddi ahaan ay ku soo arkeen deegaanadii ay booqdeen Ee, runtii waa mahadsantaa walaal Ee, annaga horta ee, waxaan ka nimid ee, gobolka bakool ee, degmada xudur Ee, waxaan ahayn ee, guddi la yidhahdo guddiga abaaraha Ee, safaradaanadan waxay ku saabneyd ee, qiimeynta dadka abaaraha ee hayso walaahi runtii deegaanada aad waa usii kala darnaatay laakiin abaaro badan baa jiro Ee, kolley deegaano badan oon soo marnaa jiro bakool hadda qaybta ee uu ku egyahay waxaa la yidhahdaa cigey aan soo aragnay ee, abaasaalaan marnay ee, ceelmagid baan marnay ee, geeskan waxaan ka soo galnay meel la yidhaahdo teed baabweyne ee soomaali dega axmed koorey wallaahi runtii dadkii abaar aada u ba-an baa jirta ee, xaalado badan oo xaalad nolol darro ah hadday tahay caafimaad hadday tahay abaaro waxyaabo badan baan kolley soo waraysanay deegaanka kolley markaan u kuur galnayna dee dadkii xaaladooda aad bay u xun tahay Een, sidaan ognahay in guud ahaanba gobolada dalka soomaaliya abaartan way wada saameysay marka hadda inta ilaa iyo hadda ka een, eh, guddi ahaan deegaanada inka aad murteen deegaanada ugu daran wallaahi meelo badan oo xoolaha oo dhammaaday aan aragnay dad waayeelo iska tabar daran oo xoolihii ka soo dhammaadeen waxyaabo badanaan kolley aan soo aragnay meesha la yidhaahdo horta baabweyne dadkii ayagoo ka baxay oo isaga cararay oo isaga huleelay ayaan aragnay Ee, meel la yidhaahdo soomaali dega dad aad u baaba'san oo biila-aan oo meesha ku hayso oo bacyo inta qoday godkii kor dhooban ee, booyado sugaya booyadihiina ay ku filnaan la'yihiin waxyaabahaasoo dhan baan soo aragnay axmed koorey sidoo kale ayna meel oo oon looga kala tegey oo ayna xaaladeeda ay aad u xun tahay waan soo aragnay Ee, degmada hadda aan kaala hadlay ee qurca joomo ee, dad badanoo isaga soo xarooday xoolaha oo magaalada iska soo galay xoolihii oo dhammaaday waxyaabo badanaan u kurgan oo soo aragnay marka dee xaalad nolol darro aadaha ka jirta Een, deegada- degmadan hadda aan ku suganahay oo qurac jirna iyada yacni saameyn intee leeg ayay ku yeelatay yani abaartan oo deegaanadan ay ku dhifatay maadaama ayna deegaanadii aysan ka jirin wax oo biyo aysan laga helin balse siday u saameysay iyada wallaahi kullii hadda maga- meesha hadda aan taagana waa bartamaha magaalada Ee, halkan waxaan arki jirnay dad oo aad oo markaas ayada nolol maalmoodka haysta dad oo arki kartaa dukaamadii hadda way xiran yihiin dadkii laba meelood meel ka mid ah xoolahoodii oo dhammaanayay aadeen Ee, waad dareemi kartaa magaaladii xataa muuqaalkeed ka dareemi kartaa si ay u tahay ee, isaga xiran tahay Ee, saacadahan oo kale way furnaan jirtay marka abaaraha dhacay aawgooday dadkiina buurka u aadeen marka ka waran ee, dhanka ganacsiga een, siday saameyn ugu yeelatay een, abaartu maadaama inta badan hadda abaarta een, aan la leeyahay waxay aad u saamaysay xoolihii bal ganacsigana saameyn intee leeg ayay ku yeelatay ganacsiga boqolkiiba siddeetan aan dhihi karnaa ganacsiga hoos u dhac weyn baa ku yimid sababtoo ah ee, waxay dhaqanyihiin xoolo u bannaa laba qaybood qayb ka mid ah xoolahoodii say kusoo bixin lahaayeen saddex marka loo dhigo laba xoog waxay saareen in xoolahoodii ay soo bixiyaan marka waa dareemi kartaa dadka ee, in abaarta ka jirta deegaanka markaas ahaan sababtoo ah boqol boqolkiiba siddeetan dadka waxay ku xirays- ay ku xiran yihiin xoolaha maadaama xoolaha sidii ay noqotay in xoolihii ayaga laysku bixiyey danta ka leeftay marka abaartaana u badan nidaamkaas sababtoo ah gu iyo hore ma uusan diyin dayrti waa sidoo kale marka waxyaabahaasa dadka ah aad xoolodhaqatada gobolka ee deegaanadooda abaarta ka jirta kala caardhay xoolihii intii u badbaaday ayaa ah kuwo marba dhinac biyo ceel lagu sheego u guura dhibaatada kalese waa tan amniga oo meelaha qaar aad marayso adigoo wadnaha farta ku haya